الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما qaala baabu xaqi iljaari waalwasiyati bih wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo xaqa jaarku uu leeyahay iyo dardaaranka la ysu dardaarmay in xaqiisaa la ilaaliyo ee macnihii sharcigu inoo dardaarmay qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi wacbud llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi alla xaqiisa iyo cibaadada ha la wadaajinina shay-a shayna ha la wadaajinina wax alla waxaa ilaahay jala wacalaa u gaara keligiisiiya axad kale ama cid kale oo soo barbar joojisaana soo barbar joojisaana yaanay jirin wa bilwaalidayni ixsaanan ay wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan u samafalid wa bidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah na markaa u samafala kuwa qaraabada iyo markaa dhowaanta u saaxiibka ah walyataamaa iyo agoomaha iyo walmasaakiini dadka saboolka ah iyo waljaari jaarkii dilqurbaa dhowaanta u saaxiibka ahaa ee gurigiisu uu kuu dhowaa iyo waljaariljunubi jaarkii kaa fogaaba wasaaxibi biljanbi iyo saaxiibka markaa dhinaca ay isku haysaan iyo wabni sabiili qofka musaafirka ah iyo wamaa malakat aymaanukum waxa gacmihiinu ay hanteen ee addoommaha iyo addoonnada iyo wixii la mid ah aayaddan aayat lxuquuqi alcashara oo aayadda la idhaahdo toban xaq baa ilaahay ku sheegay xaqiisaanu ugu horreysiiyey waayo xaqa ilaahay oo ah in keligii la caabudo xaqiisa loo gaar yeelaa xuquuqda waa ka ugu horreeya waana ka ugu weyn weeyi xaqii labada waalid baa alla jala wacalaa sheegay xaggii qaraabada xaqii agoomaha iyo dadka masaakiinta ah xaqii jaarka waljaari dilqurba waljaari ljunuba waxaa lagu fasiray jaarka kuu dhow ee daartiisu ay kuu dhowdahay iyo jaarka kaa durugsan labadaba u samafal waxaa kaloo lagu fasiray jaarka dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ah ee qaraabada aad tihiin jaarna waa tihiin qaraabana waa tihiin waljaariljunubina jaarka markaa aa jaar untiin laakiin ajanabigaa ka mid ahe aydaan qaraabada ahayn marka jaarku wuxuu noqonayaa saddex qaybood jaar saddex xaq kugu leh waa jaarka qofka aad tihiin ee haddana muslimkaa ee haddana qaraabadaadii ka mid ah xaqii muslimnimada iyo xaqii jaarnimada iyo xaqii qaraabada saddexdaasuu kugu leeyahy qofka aad jaarka tihiin ee muslimka ahina labadaa xaq buu kugu leeyahay xaqii jaarka iyo kii muslimnimada ka gaalka ah een muslimkaba ahayn ee jaarka aad tihiinna xaqii jaarka wuu kugu leeyahay isaguna xuquuqdii kale kuguma laha laakiin xaqii jaarka ayuu kugu leeyahay waaya wasaaxibi biljanbina waxaa lagu fasiray qofka aa had iyo jeer isku meesha joogtaan haddaad safartiyo haddaad joogtaba so tusaale ahaan qofka aa meel wada dhiganaysaan oo kale had iyo jeer waa dee wada joogtaan xalqad baa wada fadhidaan ama galaas baa wada fadhidaan ama qofka aa wada shaqaynaysaan mar alla markaa subaxii waagu beryaa isu imanaysaan oo xafiis baa wada fadhiisanaysa maalin kasta halkaasaa wada joogtaan waxaa kaloo lagu fasiray haweeneyda qudheeda oo haweenayda qudheedu dee iyada iyo ninkeedu waa kuwa wakhtiga markaa in badan wada qaata lana doonayo in loo samafalo la ilaaliyo wacan ibni cumara wacaaishata radia allaahu canhuma labadaa saxaabi rabbi raalliha ka noqdee waxaa laga wariyey qaala inay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama maa zaala kama zuulin jibriilu jibriil malaku ljibriil calayhi asalaam wa afdalu lmalaa'ika yuusiinu inuu ii dardaarmo biljaari jaarka xaqiisa inuu ii dardaarmo xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu isagu sayuwarihuhu inuu isku dhaxal siinayo jaarnimada dadka xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu sayuwarihuhu jaarnimada inuu isku dhaxal siinayo dadka oo uu leeyahay markaa ciddii jaari ha isdhaxashaba mutafaqu calayh yani waxaa xadiidka laga qaadanayaa sida loo adkeeyo xaqa jaarka iyo in la ilaaliyo oo aan la fududaysan ad baa loo adkeeyey xadiidkanna wuxuu ka sugnaaday saxaabo fara badan oo ay ka mid yihiin ibnu cumar iyo caaisha radia allahu canhum ajmaciin iyo saxaabo badan oo kale ayuu hada alxadiid ka soo arooray marka xaqii jaarka in aada iyo aada loo ilaaliyo weeye ilaalinta la ilaalinayaana waxay ka mid tahay qurbaadka ilaahay jala wacalaa loogu dhowaado qaala wacan abi darin radia allahu canhu abi dar waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday jundu minu junaadaa la odhan jiray saynu soo maray qaala inuu yihi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yaa abaa darin abu darow idaa abakta marka aada karinaysa maraqatan maraq fa agtir badi maa'ahaa biyaheeda badi wa tacaahad ka warhayo ku dadaal jiiraanaka jaarkaaga iyo dadka kula ollo go-ana ku dadaal weeye rawaahu muslim macnihi haddaad maraq karsanayso maaragtay ku dadaalin in yaroo dee macaan oo jac ah oo adiga iyo carruurtaada uun idinku filaata inaad samaysato oo aad tilaa cid kale waxba inagama geline innaga inoo macaaneeya maxaase la doonayaa biyaha badi baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam si maraq badani uu soo baxo oo dabadeetana maraq waxoogay oo badani markuu soo baxo waxaad wax ka siinaysaa jaarkii oo haddii aanad hilib siin karahayn jaarkaasaad markaa maraqaasaad wax ka siinaysaayo koob koob aad ugu shubaysaa ama waxoogay aad madiibad iyo wax lamida ugu shubaysaa intaa maraqa ah maanta isticmaala baad leedahay yacni waa halka la gaadhsiiyey wax maraqaa ka weyn haddaad u haysana shaki ma laha inaad dee maaragtay ilaaliso aada wax ka siiso qaala wa fii riwaayatin waja-a waxaa ku yimi fii riwaayatin lahu riwaayad kale oo muslimku leeyahay can abi can abi darin qaala wuxuu uhi ina khaliilii kii aan aada u jeclaa sala allahu calayhi wasalama waa rasuulkii awsaani wuxuu ii dardaarmay idaa dabakta marka aada karsanaysa maraqan ay daa maraqin maraq mid u saaxiiba oo tusaale ahaan hilib oo kale a ileen maraqu waxbuu ka baxaa shay uu ka baxaa jira sida hilibka oo kale iyo waxyaabaha la midkaa buu ka baxaa fa akthir badi maa'ahu biyihiisa badi wamandur dabadeetana eeg ahla beytin qoys oo min jiiraanika jaarkaaga ka mida eeg oo fa asibhum asiibsii minhaa maraqada xaggeeda bimacruufin si wanaagsan markaasoo macruufa wuxuga asiibsi oo wax ka sii maraqa macruufkaana waa si wanaagsan oo dee adigoo aan qadin ahayn carruurtii iyo dumarkii iyo ehelkii aan qadin ahayn maaragtay dadkaa jaarka ana wax ka siiyo wax uga tar waay xadiidka waxaa ku soo arooray ina khaliili xadiid kalena waxaa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam yani uu ka warramay ama uu sheegay cid saxaabada ka mida inaanu khaliil ka dhiganahayn sababtuna waxay tahay ilaahay baa khaliil ka dhigtay xadiidka caynkaas iyo axaadiidtan saxaabada qaarkood ay yidhaahdaan ina khaliili sida abi dar abi hurayra iyo kayrkood isma diidayaan waayo rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam isagaanay u bannaanayn inuu cid khaliil ka dhigto oo ummaddiisa ama saxaabadiisa ka mid ah waayo khullada rabbigii buu ku mashquulsanaa khulladuna waa aclىa darajaati اlmaxaba maxabada way ka darajo sarraysaa way ka her sarraysaa laakiin taasi diidi mayso saxaabada iyo ummaddiisa cid ka mida inay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam khaliil ka dhigato mid ay aada u jeceshaha ay ka dhigato ma diideysa taasi qowlka saxaabaduna sidaasuu markaa kusu ku socdaa waay markaa had iyo jeere dadka dee jaarka ahi way isku dhow yihiino dii maalintaa neef aad qalato ama waxoogay hilibba aada soo iibsato dee jaarki way sarkayaan oo adoo hilibkii meesha xaafadda la sii gelaya ama neefkii biraynaya ama neefkii meesha ku xidhan yahay kolliba jaarki wuu isarkaya ma garat waxaaba iska dhici karta in xataa karkaa raashinkaa karaya iyo inuu dadkii u uro gaar ahaan dee dadku markuu baahan yihi len xaaladu way kala duwan yihin dadka xaaladoodu way kala duwan waktiyaduna way kala duwan yihin marka dadkii jaarka ahaa ka warhay baa lagu leeyaho haddii aada maaragtay hilib hesho ama aada maraq hesho wax ka sii markaad ugu yartay intan ku dhanaanista dheh ama inta yar maraq yar kala baxa dheh ama haddaad uga badin karto uga badi qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala waxaa rasuulkeenna suubana yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yu'minu imaan lama iman wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ma rumaynayo ma rumaynayo ma rumaynayu saddex jeer ku celiyey qiila waxaa la yidhi man waa ayo yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow kaasi aan rumaynahayn qaala wuxuu idhi alladii ay huwa isagu alladii midka weey alladii waa isu mawsuul khabar waxay u tahay mubtada xadfan oo taqdiirkiisu yahay huwa ay huwa isagu midkaasi alladii midka weey laa ya'manu aanu ka aamin noqonahayn jaaruhu jaarkiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa muttafaqu calayh bukhaariyo muslim waa isku waafaqay qaala wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kaloo muslimka u sugan waxaa ku soo aroortay laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man laa ya'manu kaanu ka aamin noqonahayn jaaruhu jaarkiisa iyo qofka la ologa ahi bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa qaala wuxuu idhi albawaa'iqu alghawaa'ilu washuruuru alghawaa'il waa jamcu ghaa'ilo waa dhibaatooyinkii weeyi washuruurna waa shararkii dhibaatooyinkiisa iyo shararkiisa waa qofka aanu jaarkiisu ka aamin noqonayn haddaa qofka aan jaarkiisa dhib ahayn oo keliya lama odhan waa ka aanu jaarkiisu aaminka ahayn walow iyaanu markaa dhibba ku wadina laakiin haddii jaarkiisa wadnihiisu aanu garnayn oo jaarkiisi waxa weeyaan uu taxadir ku jiru isleeyahay dhib baa kaaga iman qofkan ama caruurtiisa ama dumarkiisa ama ma garanaysaa waxa weeye iyada qudheedu waa mid subxaan allah midda la doonaya waa maxay waa inuu jaarkaagu aamin dhibaatadaada ka yahay oo uu ku kalsoon yahay inaanad waxba u geysanahayn soo ma aragtid adiga iyo cid aad ka mas-uulka tahay toona iimaanka haddaba la nafiyayaa huna waa kamaalu liimaan alwaajib weeyi yani asalkii iimaanka ma aha oo qofkii jaarkiisa dhiba ama aanu aamin dhibtiisa ka noqon inuu gaal yahay ma aha macno sida ahlu sunnuhu qabaan waa qofka noocaasa iimaankiisan kaamil ahayn weeyi oo iimaankii waajibka ay ku ahayd inuu la yimaado ama uu gaadho ayaanu gaadhin waayahay qaala wuxuu ihi wacanhu waxaa kaloo laga wariyey abi hurayra qaala inuu yihi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu ihi salى اllahu عalayhi wasalam yaa nisaaءa almuslimaati dumarkii muslimaadka ahaayow yaa nisaaءa almuslimaat dumarkii muslimaadka ahaayow waa min baabi idaafati almawsuufi ilaa sifatih mawsuufkii waa nisaaga sifadina waa muslimaat inay yihiin oo islaam islaamnimo ay ku sifaysan yihiin markaa dumarkii muslimaadka ahaayow laa taxqirana yaanay quurhsanin jaaratun haweenay markaa mid kale la jaarahoo la ologi lijaaratihaa ay macruufan wanaag iyaanay quudhsanin macruufkaasoo lijaaratihaa talla jaarkaa ay gaadhsiiso walow firsina shaatin walow haba noqdo dhildhil adhiba ha noqde halkaa qoobka ka sarraysa laf yaroo ku jirto oona cad iyo waxba hagaagsan lahayn ayaa la idhaahdaa muttafaqun calayhi xadiidkana hore aynu usoo marray wala wax yarba ha noqde e yaanay quudhsan waayo laa taxqirana min almacruufi shay-a wanaagga lama quudhsado lama dhayalso lama yaraysto waay haddii aad dee wax wanaagsan u heli karaysana waa inaad waxa wanaagsan siiso haddii kalena wax alla wixii aada maaragtay u helaysaa ee macruuf ee wuxu tarliba kaa geysan wa canhu ay wa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yamnac yaanu u diidin jaarun jaarna yaanu u diidin jaarahu jaarkiisa an yagriza inuu markaa ku taago khashabatan loox fii jidaarihi gidaarkiisa waxa weeyaan marka dee looxyo iyo wax lamida gurigii uu yahay hadduu u baahdo inuu markaa gidaarkiisa ku qabsado oo uu sidaa qorigii u gashado oo si kale aanu ugu dhismahayn yaanu u diidin weeye uma yaquulu abu hurayra dabadeetana abu hurayra waxa uu leeyahay maa lii araakum canha mucridiin maa lii maxaa ii sugnaaday oo araakum aan idiin arkaa canhaa sunnadan xaggeeda mucridiina xaalaa ka jeedsatiin maxaa macni uga jeedsanaysaan oo markaan idiin arkaa idinkoo ka jeedsanaya waanadan ama sunnadan wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la armiyanna bihaa waxaan ku tuuri doonaa bayna aktaafikum garbihiina korkeeda kor dhexdoodaan ku tuuri doonaa muttafaqun calayh oo anigu waan idiin bayaamin doonaayo ma qarin doono sunnada noocaas iyo xaqa ma qarin doone waan idiin caddayn oo korkiinaan saari daa idinku waxaad doontaan ka yeela mar haddaan idi soo gaadhsiiyo oon idiin caddeeyo haddaa ku camalfali weydaan dee idinkaa ku dembi qabo weeye marka lakiin anigu waan idin caddayn buu leeyahay waay oo riwaayadda abi daawuudka oo kaliya baa sheegaysa oo wuxuu arkay iyagoo waxoogay markaa way yar foorarsadeen markuu u sheegay waay kolkaasuu dabadeetana sidan yidhi xaq markaa jaarku uu isku leeyahay baa xadiidkaasina inoo sheegay ruwiya waxaa la wariyey khashabahu biاlidaafati waاljamci an yagriza khashabahu fii jidaarihi waa markaa qoryihiisa iyo looxaantiisay noqonaysa wa ruwiya khashabatan bitanwiini cala اlifraadi sidaa aynu akrinay weeyaane khashabatanna waa la wariyey wa qowluhu uu yihi maa lii araakum canha mucridiinana yacni can hadihi الsuna sunnadan maxaa uga jeedsanaysaan weeye maxaa sunnadan uga jeedsanaysaan canhaa can hadihi الsuna ama can hadihi اlkhasla arrintan ama can hadihi اlmaqaala qaala wuxuu uhi wacanhu ay wacan abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi man kaana yu'minu biاllaah qofka rumaysan ilaahay iyo walyowmi اlaakhiri maalinka qiyaame ka yowmulaakhirku waa maalinka qiyaamo oo waxa yowmulaakhir loogu bixiyey liannahu laa yowma bacda maalin baan ka dambaynin falaa yu'di yaanu dhibin jaarahu jaarkiisa yaanu dhibin jaarkiisa yaanu dhibin waman kaana qofka ahaada yu'minu mid rumaynaya billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamo falyukrim ha maamuusa dayfahu martidiisa waman kaana qofka hada yu'minu mid rumaynaya billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambana falyaqul ha yidhaahdo khayran khayr ha ku hadlo aw liyaskuta ma ha iska aamuso muttafaqun calayh khayr ha yidhaahdo haddii khayr aanu ku hadlahayn ha iska aamuso inuu iska amsaa u wanaagsane mutafaqun calayh xadiidkani waa xadiid cadiima oo aada sharaxiisu u badan yahay qofka ilaah iyo qiyaamaha rumaysan arrimaha ha ku dadaalo weeyi macnii na iimaankiisaasi arrimahan ha ku xambaaro jaarka yaanu dhibin waayo jaarkii oo la dhibaa wuxuu keenayaa iimaankii oo naaquso sida xadiidkaa hore aynu ku soo marayn iimaankii inuu qoonmo ayuu keenaya marka haddaad iimaan leedood aakhire ka cabsanayso iska ilaali dhibaatada jaarka dhibaatada jaarka la dhibaana waxay ka mid tahay waxyaabaha naarta lagu galo waxaanay ka mid tahay waxyaabaha nacdasha ilaahay jala wacalaa lagu mutaysto arrin sahlan maaha oo haweeneydii rasuulka loo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskii صaxiixa ahaa ee salaadda xataa salaatuleysha tukan jirtay faralka iska daayey ee wax sadaqadaysan jirtay haddana jaarkeeda afka ku dhibi jirtay rasuulku wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa khayra fiiha hiya fi الnaar khayr ma leh mar hadday jaarka dhibto naartay gelaysaa baana rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam wax naarta lagu galo nacdasha ilaahay baa lagu mutaystaa arrin sahlan maaha waay markaa jaarkiisa ayaanu dhibin martida ha sooro xaq bay ku leedahay xaqu dayf ah khayr ha ku hadla ama ha iska aamuso qaala wuxuu ihi wacan abi shurayxin اlkhusaaciyi radia allahu canhu inaga magaciisana hore usoo maro abi shurayx waxaa laga wariyey rabi raalliha ka noqday ana nabiya nabigu salى اllahu عalayhi wasalama qaala inuu yidhi man kaana axadka ahaada yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir mid rumaysan ilaahi iyo maalinka qiyaame falyuxsin ha u wanaag sameeyo ilaa jaarihi jaarkiisa ha u wanaag sameeyo jaarkiisa ha u wanaag sameeyo ha u ixsaan sameeyo waman kaana axadka ahaada yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir ilaahay iyo maalinka qiyaama mid rumaysani falyukrim dayfahu waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyaskut khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso rawaahu muslimu muslim baa ku wariyey bihada lafdi lafdigan muslim baa ku wariyey warawa lbukhaariyu bukhaarina wuxuu wariyey bacdahu barhkii buu wariyey marka hada alxadiid kii hore waxa uu ku kordhiyey falyuxsin ilaa jaarih macnii dhibtaada un ka ilaali ma aha bal waa inaad u samafasho waa inaad u ixsaan samayso sida aayadda iyo axaadiista iyo aynu ku soo maraynay waa inaad u samafasho samafalkaasina wuxuu noqonayaa dacwad iyo khayr wixii aada gaadhsiin karta inaad gaadhsiiso xagga dacwad iyo khayrka waayo waa samafalka ugu weyn cilmi iyo aqoon haddii aada u faa'iideyn karto inaad u faa'iideyso jaah haddii aad ku taageeri karto inaad ku taageerto waa nooc ixsaanka ka mid ah sidaas oo kale wixii kale ee dheef adduunyo ah ee aada ku taageeri karto sida maaragtay cunto iyo wixii la midana waa inaad ku taageerto falyuxsin ilaa jaari markaa dhibaatadana ka ilaali wixii ixsaan iyo wanaag aada gaadhsiin kartana gaadhsii baa macnuhu noqonaya waa tahay wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna lii waxaan leeyahay jaarayni laba jaar baan leeyahay jaaraynidaasi waa isamkii ina oo ta'akhuray liidaasuu noqonayaa khabarkina liidaa jaarihi majruurkaasuu noqonayaa soo taqaduma fa ilaa ayihimaa koodee baan uhdii waxu hadiyeeyaa laba jaar baan leeyay marka aanan labadiiba wax wada siin karin ee hadiyaddii aanan ku maaragtay maanshayn karin iyo maa igu sii xaq lahoo aan hormariya ya qaala wuxuu rasuulku uhi ilaa aqrabihima kooda u dhow minkii xaggaaga baaban xagga albaabka ilaa aqrabihimaa minkii baaba kooda kuwa albaab dhow ee albaabkiisuu kuu dhow yahay rawahu lbukhaari markaa jaarkii waa in maaragta macruufkii iyo wanaaggii la wada gaadhsiiye laakiin siday usii kala mudan yihiin waa sidee waa siday u kala albaab dhow yihiin waxaa xadiidkaa marka aynu ka qaadanaynaa waxaa la eegayaa waa xagga albaabka dhowaanta waxaa la eegayaa albaabka ee gidaarka la eegi maayo oo tusaale ahaan haddii mid gidaarkiisa ay isku dhegsantihiin laakiin albaabkiisu uu durugsan yahay oo uu xaggaasoo kale yahay ama uu kaa sii jeedaba kaa tusaale ahaan kaa soo hor jeeda aydaan gidaarkiisa isku dhegsanayn laakiin albaabkiisu kuu dhow yahay ayaad ka horraysiinaysaa kaasaa kaaga xaqle markaa xagga dhowaanta marka la eegaya albaab la eegi maayo gidaarkii waxaa la ictibaarinayaa maxay albaabkii baa la ictibaarinaya armagrat waxaa kaloo deliishada xadiidkan ahlulcilmiga leh wاljaari di lqurba wاljaari اljunubi wاljaari di lqurba jaarkii kuu dhowaa ee daartiisu kugu dhoweyd baa loo jeedaa wاljaari اljunubina jaarkii kaa fogaa baa loo jeedaa way xadiidkan w markaa way deliishadeen waxaa haddaba isweydiin leh inteebaa jaara intee ayaa jaara intee in leeg jawaabtu waxay tahay ahlulcilmiga qaar waxay ku xadidaan afartan daarood yanii dhan walba dhanka iyo dhanka iyo dhanka iyo dhanka dhan kastoo loo kaco afartan daarood ayaa la tirinaya markaa dhan kasta afartanka daarood ee kaa xiga ayaa jaarkaaga waaye laakiin sida sawaabkaa wax daliilahoo markaa sugan oo sheegaya intaasaa jaar la ydhaha ma jiro ma fahanta wax daliilahoo qur'aana ama xadiida ama ijmaacah oo inoo sheegaya intaasunbaa jaar la ydhaha wixii ka soo hadhay jaar ma aha ma jiro sidaa awgeed waxaa loo celinayaa jaarka curfigun baa loo celinaya intee jaara curfigun baa loo celinaya intaa dadku curfigaa isla yaqaanaan intay markaa dadku curfiga saxda ah u yaqaanaan jaar ayuunbaa jaara oo xuquuqdan adiladu ay sheegaysa yeelanaysa waxaanay ka mid tahay wakulu ma ataa walam yuxadadii bishircika bisharci kalxirsi fabilcurfi xududi qaacidadaasay markaa soo hoosgelaysa wakulu maa ataa walam yuxadadi wax kastoo yimaado aan lagu xadaynin bisharci sharciga aan lagu xadaynin kal xirsi waaba sida xirsiga ee xirsulmiliga waxaa la yidhaahdee fabilcurfi xdudii curfiga ku xaday birulwaalideynka inoo soo socda ayaa ka mid ah maxaa birulwaalideyn noqonaya curfigaa loo celinaya silatlarxaamka inoo soo socdaa ka mid a maxaa sila noqonaya curfigaa loo celinaya alixsaanu ila aljaar jaar maxaa noqonaya curfigaa loo celinaya soo ma aragti waxyaabo badan baa qaacidada noocaasa soo hoos gala wax alla wixii sharcigu ina faray inaynu fulino laakiin aan laynoo xadayn curfigun baa lagu xadaynaya safarka oo kale axkaam badan baa laga ratibay haddana sharcigu inama odhan intaa iyo intaasaa safar ah wax daliilahoo sheegayoo xadiday ma jiro sidaa awgeed sida saxiixa ah ee xoogga badan waxaa lagu xadaynayaa un markaa loo celinayaa curfiga ayaa loo celinaya qaala wuxuu uhi وعan cabd لlahi بn cmr radيa الlahu canهuma qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslm rasuulka ilaahay wuxuu yihi khayr اaصxaabi asxaabta waxa ugu khayr badan cinda allahi ilaahay agtiisa tacaala isagaa sareeye eh oo ugu ajar badan oo ugu qiimo badan hee khayruhum kuwooda ugu wanaagsan lisaaxibihi saaxiibkii khayruuljiiraani jiiraankana waxaa ugu khayr badan dadka isla ologaahe oo jaarka ah cinda allaahi ilaahay agtiisa tacaala isagaa ilaahay sarreeye khayruhum kuwooda ugu wanaagsan lijaarihi jaarkiisa rawaahu tirmidiyu qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariye xadiid xasanaanu ku sheegay xadiidku markaa waa xadiid saxiixa imaamu lalbanina uu saxiixinayo saxaxahu alcalaamatu lalbani raximah llah fii mawaadica min kutubihi waa xadiid saxiixo sugan marka qofkii aada la saaxiibka ahayd iyo jaarkiiba in la hagaajiyo oo wanaajinta la wanaajiyana ilaah agtiisa darajo iyo fadli iyo qiimo aad kaga yeelanayso ayaa xadiidku inoo bayaaminaya xadiid kale oo ahlulcilmigu quweeyeen waxaa ku soo arooray maaragtay maalinka qiyaamaha waxaa iman doono qof maaragtay jaar ahoo kii la jaarka ahaa halkaa kalarhka haya ka laalaada soo odhanayda doonaa yaa rab ilaahay hortiisuu ka dacweynaya wuxuu leeyahy rabbi ow kani albaabkiisiibuu iga soo xidhay macruufkii iyo ixsaankan ku lahaana wuu ii diiday soo ma aragtid macruufkii iyo ixsaankii aan ku lahaana wuu ii diiday markaa ilaahay hortiisuu ka dacweynaya dadka way jiraan qaar badan oo runtii dee jeerka u dadaala qaar badan oo arrintaasi ay ka maqantayna way jiraan waxyaabaha aad ku arkaysa magaalada waxaa ka mid ah laba xaafadood oo iskuba xiga tusaale yaroo kooban weeyi midna saddexda waktiba raashinka waa la daadiyaa oo marka cid cunto la waayo riyaa iyo xasaa loo dhigaa iyo bisadaa iyo ama dee waaba la yska qubaaba midna waa lagu gaajaysay oo dadka ku nooli bogay dhulka ku hayaan magrad way jirtaa marka maxaa u wanaagsanaan lahayd ilaahay agtiisana ajar badan ay kaga heli lahaayeen yani waxa weeyaan inay dee ogaadaan jaarka qaala baabu biri اlwaalidayni wasilaة اlarxaam hadda ciddan la leeyahay jaarka u sabafalana dumarka oo keliya maaha imanka waxaad moodaa dumarka in badan oo kamid khayrlaas iyo jaarka way ka warhayaan oo waxaad arkaysaa iyagoo markaa sheegayo xaafadaas way tabaalaysanto caynkaasoo wux ururinayo oo dumarkii socso raggii warba uma hayaan ma fahante oo dadkan jaarka iyo meelahani waxay ku nool yihiin warba uma hayaan nusuustanna dumarka oo keliya laguma hadlin lagulama hadlin karo rag iyo dumarba waa lagula hadlay marka ka warhay weeyi qaala baabu biri اlwaalidayni wasilati اlarxaam wuxuu baabu yahay labada waalid in loo wanaag sameeyo iyo qaraabada in la xidhiidhiyo qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi wacbud llaha ilaahay caabudo walaa tushrikuu bihi shay-an shaynaba hagu shariik yeelina bilwaalidayni ixsaana labada waalidna u sabafala bdi اlqurbى wاlyataama wاlmasaakiini wاljaari di lqurbى wاljaari اljunubi wالصaaxibi biاljanbi dadkaa kalena u samafala sida qofka qaraabada u saaxiibka agoomihii saboolkii jaarkii kuu dhowaa kii kaa fogaa wasaaxibi biاljanbi oo aynu nidhi waxaa lagu fasiray haweeneyda ama qofka had iyo jeer aa wada joogtaan ay wada shaqaynaysaan wabni الsabiili wma malakat aymaanukum aayat اlxuquuq اlcashara waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waataquu llaha ilaahay ka baqa aladii allahaasoo tasaa'aluuna bihi a isaga wax isku weydiisataan oo tidhaahdaan ilaahay magaciisa waxaan kugu weydiista waxaa inaad isiisiiyo wixii la mida waalarxaama ay wataquu larxaama qaraabooyinkana ka baqa yacnii inaad goysaan oo xidhiidhin weydaan ka baqa waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waladiina kuwa weeye dadkaa wanaagsani dad wanaagsan baa laga soo warramaayey yasiluuna xidhiidhinaya maa amara allahu bihi allah wuxuu faray an yusala in la xidhiidhiyo wa qaala tacaala waxa ilaahay faray in la xidhiidhiyana waxaa ka mida maxay qaraabadii iyo arxaamtii qaraabada kuwa kuugu sii dhowino waa labadaada waalid soo maha waaye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wasayna alinsaana insaankii qofkii waxaanu u dardaarannay biwaalidayhi xusnaa ay an yuxsina biwaalidayhi labadiisa waalid inuu samafalo xusnan u samafalid wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane وبالwاalدyن إحساaنا ay وan تحsiنوا iyo inaa u samafashaan biالwaalidayni labada waalid إحsاaنا usamafal إma yblغana hadduu gaadho cindaka agtaada hadduu ku gaadho alkibara weynaan أxaduهmaa midkood aw kilaahumaa ama labadooduba agtaada ay ku weynaadaan walaa taqul lahumaa ha ku odhanin ufin uf ha ku odhan wax ficiloo inaba xun xaggooda markaa ha ku wajihin ufina yatadajar walaa tanharhumaa hana ifi waa hadaloo xunna ha gaadhsiin waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa labadoodaasi qowlan hadal ku dhe qowlkaasoo kariima wanaagsan inaad hadal xun oo uf iyo wax la mida ku tidhaahdo iska daaye hadal wanaagsan ku dheh oo dabacsan oo fiican wakhfid lahumaa u raarici labadoodaasi oo waxa weeyaan markaa hoos ugu dhig janaaxa dulli garabka dullinimada yani isu dullee weeye min araxmati raxmad daraaddeed waqul oo ha iska kibrin waqul waxaad tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbiga irxamhumaa u naxariisa labada waali kamaa rabbayaanii sagiiran ay kamaa raxamaanii say ugu naxariistaan xiina rabbayaanii markay soo rabeeyeen sagiiran anigoo yar sida iyaguba igu naxariisanayeen yaraantaydii markay rabaynayeen ilaahay ou ugu naxariiso marka waa waana markaa xeel dheer ayaa ikhwaani aayaadkan ku sugan oo la rabo in maaragtay tafsiirkooda iyo sharaxooda aada iyo aada loogu fiirsado waalidka xaqiisu aada iyo aada buu u wen yahay cibra wallahi ku sugan aayaadka gaar ahaan marka ay weynaadaan aada ha loo sii ilaaliyo weyn ayo qofku dee marka uu xoogga leeya wuxuu doono qabsanaya halkuu doono ka boodayo markuu dee qof weyn oo itaal gabay noqdo isku mid ma aha waa ta kale qofku marka uu had iyo jeer weynaado wada diiqad buu noqdaayoo waxa weeye wax tabashadaa ku badato oo hadalkaa ku bato oo soo ma aragtid mararka qaar dee in loo maydho u baahan yahay oo in waxa weeyaan markaa la loo nadiifiyo u baahan yahay oo in la gacanta lagu hayo u baahan yahay oo wax badan buu u baahan yahay marka wax alla waxaasoo dhan ku dadaal hadal xun ha odhan ha dhibsan u sabir u ducee isu dhuldhig iyaguba way ku sabrayeen arma garat hooyadaa dee waad ogtoo markay ku dhashay siday dee kuu korinaysa ee ay kuu nadiifinaysay sidaa kuu lahayd ee matagga kaaga hagaajinaysa ee saxarada iyo kaadida kaaga hagaajinaysa ay dee kuula ku waday waad garanaysa dii markaa hooyadii ama aabihii midkoodu sidaa agtaada ugu weynaado adna saa ugu sabir saa u ilaali inta waxa weeyaan geeridu u imanayso u ducee marnaba hadalkooda iyo dhibaatadooda ha dhibsan waa odhanaya odaygan baas ama islaantan baas maxaa kugu saliday laa u ducee weliba wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi marka aayadda waxaa laga qaadanaya ficil xun iyo qowl xun midnaba ha ku odhan wixii aayaddu markaa alfaadan ay nasgaraysa wixii kasii weynina dee waa hadalkeeda badda inaad markaa disho ama aada garaacdo ama aada gacan u qaadana maya kaba sii daranba wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wawasayna alinsaana insaankii waxaan u dardaaranay biwaalidayhi labadiisa waali inuu saafalo ilaaliyo xamalatu waxa ay ku qaaday umu hooyadii wahnan dacfi iyo taag daraan calaa wahnin taag daraan kale dul saara waxa weeye way wareertay oo waxa weeyaan markaa way xanuunsato saasay ku qaaday dana hadha waxa weeyaan markaa uurkay ku siday hadhow haddana way dhashay halkaana xanuun iyo markaa dacfi baa ka soo gaadhay wa fisaaluhu ka gurintiisuna fii caameyni laba sana ayay ahaatay yani laba sanaa hooyadii ilmaa lagaga gurinaya labadaa sano ka lagaga gurinayaana waa kala doonaya in loo dhammaystiro nuu nuujinta sida ilaahay aayad aayatulbaqara ku yidhi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca wakaa anishkur lii anishkur lii ii mahadnaq baa rabbi yidhi jala wacalaa aniga iyo waali waalidayka labadaada waalid ka ilaahay markuu xaqiisa ina faro xaqii waalidka ayuu sheegaa waayo ilaahay jala wacalaa isagaa ina abuuray oo min alcadam inaga jirsiiyey waxaanu inaga abuuray maxay labada waalid buu ilaahay jala wacalaa inaga abuuray marka labadaada waalid kumay abuurin laakiin sabab bay u ahaayeen waxa weeye inaad jirto aada ifka iyo adduunyada timaaddo sabab bay u ahaayeen oo ilaahay iyagu ka abuuray biyahoodii soo ma aragti markaa u mahadnaqoo ilaali weeye ilaahayna garansiiyo وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وxuu hi سألت waxaan weydiiyey النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل cملa qبto keebaa أحب إلى اللhi تaعالى إلahay xaggiisa loogu jecel yahay qاaل wuxuu hi الصلاaة صلاaد عalىa وqtiha iyo في وqtiha وqtigeeda la tukado qلت waxaan i ثuma أyu مaxaa ku xiga qاaل wuxuu hi بر الوaaلدayن labada waalid in loo saafalo qلت waxaan i ثuma أyu مaxaa ku xiga qaala wuxuu hi aljihaadu fii sabiili اllaah ilaahay markaa waddadiisa in loo jihaado muttafaqu calayh sidaasaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu tartiibiyey marka asalaatu calaa waqtihaana lambar kow buu ka dhigay biru lwaalideyna lambar laba ayuu markaa ka dhigay markaa biru lwaalideyn labada waalid in loo saafalaa waa min axabi اlacmaali ilى اllah la soco ha dhayalsan waa arrin weyn weyn qاaل وعن أbي هurayرaةa رaضي الله عanه qاaل wuxuu hi qاala rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi slى الlaه عaليهi وasلم laa yجزي و abaalgudi maayo walad ilma waalida waalidkii إilaa an yajidahu inuu helo mooyaane mamlukan xaalo uu addoon yahay cidi leedahay oo fayashtarيahu uu iibsado oo fayuctiqahu uu xoreeyo dabadeeta rawahu msلm si kale oo uu walad waalidkii ugu abaalgudi karaa ayaan jirinba walo fiirsada walaalayaalaada si kaste haddaad biiliso haddaad afka wax ugu gurto haddaad u maydho haddaad dhabarka ku qaado haddaad si kaste haddaad isu xambaboorto haddaad xambaartay siday kugu xambaari jireen eegada si kasta oo saafalood adigu awoodeysa haddii aada ugu saafasho ilaa tan oo kale ay ku qabsato abaalkoodii ma gudi karta ma garata inaad hesho iyagoo addoomo ah de waxa weeyaan markaa qofkii bani aadamka ahaa inuu addoon bini aadam usii noqdana waa dullinimada halkii ugu hooseysay soo maha iyagoo xaaladaasoo kale ku jira dullinimada ah oo dabeetana inta ad iibsato dabadeetana sidaa ay ku xoroobaan ilan mar alle markay mulkigaaga soo galaan bay xoroobayaane taasoo kale un baad ugu abaalgudi karta wax alla wixii ka sokeeya miyaa maya uguma abaalgudi karto sidaa awgeed haddaad tusaale ahaan waalidka u wanaagsan tahay ama aada u dadaasho ama aada biiliso eeg adood u shaqayso hadh iyo habeen intaad shaqayso shaqaysa wixii aad soo shaqaysa iyaga siiso haysodhan wallaahi waad xaqii lagugu lahaa waad iska gudday oo adiga inaan waxba badan lagugu lahayn haysodhanin lagama yaabana maad gaadhin sheekh weli laa yجزi u abaalgudi maayo walad walad waalida waalidkii ilaa an yajidahu inuu helo maahaane mamlukan xaalo uu yahay mid la leeyahay oo fayashtariyahu uu soo iibsado fayuctiqahu uu xoreeyo rawahu mslim qaala وanhu عan abi hurayraةa ayضا radي الlahu عanhu أna rasuula الlahi rasuulka ilaahay slى الlahu عalayhi waslama qaala wuxuu uhi man kana axadka ahaaday yuؤminu mid rumaynayo biاlaahi ilaahi iyo wاlyowم الآakhiri maalinka qiyaamee dambe falyukrimha maamuusa dayfahu martidiisa waman kaana axadka ahada yu'minu mid rumaynaya bilaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyasilha xidhiidhiya raximahu qaraabadiisa waman kaana ka ahada yu'minu mid rumaynaya bilaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhir falyaqul ha idhaahda khayran khayra w liyasmuta ma ha iska aamuso muttafaqu calayh xadiidkana kii hore ee aynu soo maray wuxuu kaga duwan yahay uu ku soo kordhiyey falyasil raximahu qaraabadiisa xidhiidhiyo xadiidkii hore intaasaan ku jirin soo maa falyasil raximah qaraabadiisa xidhiidhiyo baleda daabitka qaraabada ama maaragtay ciddan la leeyahay silaha loo sameeyana waynu arkay qaala wacanhu can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama in allaha ilaahay tacaala wuu sareeyaaye khalaqa اlkhalqa khalqiga ayuu abuuray xataa idaa faraqa markii uu ka faaruqay minhum iyaga ee uu dhammeeyey qaamat waxay istaagtay alraximu xigaalnimadii baa istaagtay iyo raximnimada wa qaalat waxay tidhi haadaakani maqaamu lcaa'idi bika maqaamulcaa'idi mid kaa magan gelaya bika adiga min alqatiicati goyn kaa magan gelaya meeshiisii weeye halkii uu istaagi lahaa mid maaragtay kaa magan gelaya goyntu weeye haadaa kani maqaamulcaa'idi mid kaa magan gelaya bika adiga min alqatiicati jarista maqaamkiisii halkii uu istaagi lahaa weeye yani waxaan kaa magan gelayaa ilaahay oo jarista in lay jaro weeye macnuhu marka waxaa suurowda in ilaahay jala wacalaa dee raximkiiba dee waxa weeyaan markaa uu ka hadliyey oo wax hadlaysaba ilaahay jala wacalaa uu ka dhigay qaala wuxuu ilaahay yidhi nacam ha amaa tardayna miyaanad raalli ka ahayn qaraabooy an asila inaan xidhiidhiyo man wasala kicidda ku xidhiidhiya oo waaqaaca aan jara man qaaca kicidda ku jarta qaalat waxay tidhi balaaha qaala wuxuu uhi fadaliki laki fadaliki kaasi laki aduu kuu sugan yahy kaasaa kuu sugan fadaliki laki labada kaafowaad hoos dhigaysa kaasaad leedahay uma qaala rasuulu llaahi dabadeeta rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam iqra'uu akhriya in shi'tum haddaad doontaan whal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxamakum ulaa'ika aladiina lacanahum اllahu faasamahum waacma absaarahum mutafaqu calayhi wahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeedsataan an tufsiduu inaa fasahaadisaan fi lardi dhulka oo watuqaطicuu aa googoysaan arxamakum qaraabadiina ulaa'ika kuwaasi sidaa samaynaya aladiina kuwa weey lacanahum اllahu ilaahay u nacdalay oo faasamahum uu dhiga tiray waa acmaa absaarahum indhahoodana uu tiray indhahana uu tiray oo way dhagala yihinoo xaqii ma maqlayaan waana indhala yihinoo xaqii ma arkayaan lagama yaabana waloba xataa hadday hadallada kaliyo waxyaabaha maqlayaan oo arkayaan wax xaqii ma arkayaan mana maqlayaan weeyi marka in tawallaytum haddaad jeedsataan oo iimaankiiyo xaqaa ka jeedsataan waxaa kaloo loo fasiray in tawallaytum haddii aad ma aragtay madax iyo umaro noqotaan oo wax maamushaan oo awood yeelataan aa wax ku maamushaan sidaana waa loo fasira calaa kulli xaal waxaa aayadda laga qaadanayaa dhulkaoo la fasahaadiyo waxaa ka mida qaraabadii in la gooyo oo la xidhiidhin waayo sidaa awgeed silatu raxim waa mid waajiba weeye wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayad bukhaariga u sugan waxaa ku soo arooray faqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi man wasalaki ka ku jara raximow wasaltuhu man wasalaki cafwan ka ku xidhi cidda ku xidhiidhisa wasaltuhu waan xidhiidhi waman qaطacaki cidda ku jartana qaطactuhu waan jari doonaa sidaas adigu leed xadiidkii hore dheeraa ee qiyaamaha ka warramayeyna waa inagii kusoo maray maalinka qiyaamo jidka siraad areerihiisa waxaa istaagaya raximkii iyo ammaanadii ayaa jambatayi siraadii istaagaya soo ma aragtid oo maaragtay ciddii xaqooda ku gabood fashay bartaasay usii taagan yihin wallaahi waa meel adag weeye meel aada u adag weeye bartaa jidka siraad bay usii taagan yihin waa tahay qaala wuxuu uhi wacanhu ay wacan abi hurayrata radia allahu canhu e qaala jaa rajulu nin baa u yimi ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow man axaqu nnaasi dadka yaa ugu mudan bixusni saxaabatii wanaag wanaajinta la saaxiibistayda iyo la dhaqankayga iyo la joogistayda wanaajinta aan wanaajiyo een si fiican ula saaxiiboon ula dhaqmo yaa dadka ugu mudan qaala wuxuu uhi umuka hooyada qaala wuxuu uhi uma man yaa ku xiga qaala umuka qaala wuxuu uhi uma man qaala wuxuu uhi umuka hooyada saddex jeer buu uhi hooyada hooyadaabaa inaad maaragtay la dhaqankeeda iyo la joogisteeda wanaajisa u mudan oo ku xaq leh qaala wuxuu uhi uma man qaala wuxuu uhi abuuka aabbaha muttafaqu calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaq wa fii riwaayati yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o man axaqu yaa u mudnaansho badan bixusni suxba saaxiibnimo markaa wanaag si fiican inaan ula dhaqmoon ula saaxiiboon ula joog qaala wuxu uhi umuka hooyadaa uma umuka uma umuka hooyadaa buu uhi saddex jeer uma abaaka aabbaha ay uma bira u samafal abaaka aabbaha uma adnaaka adnaaka dabadeeta ka kuu dhow ka kuu sii dhow yacnii dadku siduu kugu kala dhowya markaa ugu kala samafal weeye qaraabada wixii intaa ka soo hadhay qaala wuxuu uhi wالصaxaabatu bimacna صuxbati weeye wa qowluhu uma abaaka haakada huwa mansuubun bificli maxduufin sidaa weeye uma abaaka ha wa huwa isaguna mansuubun waxaa lagu kordhigay bificli maxduufin ficil markaa go-an ay uma bira u samafal abaaka aabbaha wey oo dee abaa maanta maxay noqonaysaa waa ism min alasmaaءi اlhamsa ama min alasmaaءi sita asmaau sitahana waxaa lagu nasbiyaa alif baa lagu nasbiyaa wow baana lagu rafciyaa ya-baana lagu jara warfac biwaawin wansibana bilalif wajrur biyaa-in ma min alasmaaء sif waa kuwaa weeye wa fii riwaayati uma abuuka wahada waadixun uma abuuka haddii la idhaahna waa iska waadix weeye ayaa xaqu الnaasi bixusni صaxaabatika abuuka uma abuuka umukadaasaa lagu cadfaya marka xadiidkan walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa samafalkii labada waalid gaar ahaan waxaa labada waalid sii xaq weyn oo maaragtay samafalka ku sii xaq leh hooyada sidaa awgeed baa saddex jeer markuu rasuulku hooyadii sheegay calayhi الsalaatu wasalaam baa marafraadkii aabbihi uu sheegay markaa beriga iyo samafalka iyo mucaamalo wanaagga afar marka loo qaybiyo saddex bay hooyadii yeelanaysaa aabbihina qayb waayo hooyadu sida markaa caadada ama macruufka way ka itaal daran tahay hadiyo jeer aabbaha dee dumarka iyo raggu isku mid maha soo maha waa ta kale eh xagga korintaada iyo maaragtay hawshii lagula soo marayna dee aabbaha way ka sii dhib badnayd soo maha uurkay kugu qaaday muddo kugu sid taasoo jeer bay xanuuna kula soo martay oo adhaxday kugu qaaday oo ibteeday ku nuujisay oo way ku korisay oo saasay kulahayd ilaa aad qof weyn oo ismaamulayo noqotay saa kuu duugaysa markaa miyaad gaadhiba kartaa u samafalkeeda iyo berigeeda وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu yihi رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من hade أنف baa la wada odhanaya kuwa hore رغم أنف san ha boodhoobo ثuma رغم أنف haddana san ha duloobo wey ha duloobo dulinimo alla ha bado ثuma رغم أنف mن haddana markaa ha dulooba midsankii midkaasoo adaraka soo haleelay soo gaadhay abaweyhi labadiisa aabbo laba aabbo maahae waa aabbiyo hooye eh waa min baabi takliibe garo abaweyhi labadiisa aabbo cinda alkibari weynaan ku soo gaadhay iyagoo weynaaday axadahumaa midkood soo gaadhay aw kilayhimaa ama labadoodaba soo gaadhay oo falam yadkhul iljannata jannada aan gelin kaas sankiisu ha boodhooba ha dulloobo wey ha dulloobo kaas rawaahu muslim marka macnaha xadiidku wuxuu noqonayaa qofku haddii labadiisii waaliduu soo gaadho gaar ahaan iyagoo markaa da-ah labaduba da-a ama midkooduu soo gaadho isagoo da-ah wuxuu qofkaasi hayaa sabab ka mida sababaha jannada lagu galo soo ma aragti sabab buu helay min asbaabi dukhuuli iljanna oo haddii uu u samafalo oo uu ilaaliyo oo xaqooda uu ku dadaalo qofka waalidkaas waa sabab uu jannada ku galaayo arrintaasi soo maha haddii haddaba qofkaasi uu jannada geli waayo de waxa weeye waa qof sababtii jannada uu ku geli lahaa iska dayacay isagaa iska dayacay oo sababtii jannada uu ku geli lahaa dee ka faa'iidaysan waayo weey fursaddaasi dayacay markaa kaasi ha dullooba weey وعنه رضي الله عنه أي وعن أبي mrka هريرة أحاadiistaasoo dham waa أبي هريرة laga warinaya رضي الله عنه أنa رaجuلا nin baa qaala yihi يا رasuul اللahi rasuulka ilaahayow إna lii waxaan leeyahay qaraabة qaraabaan leeyahay aصilهm waan xidhiidhiyaa وayqطcunii iyaguna way jaraan وأxsinu ilayhim waan u samafalaa وayusiiuuna ilaya iyaguna xumaan bay iigu jawaabaan way u xumeeyaan wa axlamu canhum waan u dulqaataa wayajhaluuna calaya iyaguna way igu gardaroodaanoo way igu qaldamaan fa qaala wuxuu idhi lain kunta haddii aad tahay kamaa qulta sidaa tidhi sidaa tidhi haddii aad tahay oo adna aada sidaa wanaagsan ula dhaqmayso iyaguna xumaantaa ay kaa horkeenayaan fakaannamaa tusifuhum waxaad ka dhigan tahay sidii oo aada markaa afka ugu guraysa almalla raran kulul sidii oo aada maaragtay siinayso ood afka ugu gurayso ayaad markaa ka dhigan tahay oo kale walaa yazaalu ka zuuli maayo macaka macaaga inuu yahay ee dahiirun mid kaa caawiyo calayhim korkooda kaasoo min allaahi xagga ilaahay ka yimi kama zuulaayo macaaga inuu ahaado mid maaragtay ku caawiyo oo xagga ilaahay ka ahaaday oo iyaga markaa kaa caawiyo maa dumta calaa daalika intaad sidaa ku sugan tahay ay muddata dawaamika calaa dalik sidaa intaad daa'imsan tahaye aada maaragtay xaalkaagu sidaa uu yahay rawaahu muslim markaa xadiidku muxuu inoo tilmaamayaa alfaadiisana sheekhuu fasiri doonaa qaraabadii iyo dadkii xaqa kugu lahaa hadday iyagu maaragtay ku xidhiidhin waayaan inaad xaqoodii meesha ka saarin waayo ka marka ay xidhiidhiyaanna xidhiidhinayo marka kalena aan xidhiidhinahayn mukaafi baa la idhaha kaasi waasil maahay waa mukaafi soo ma aragtid mukaafi weeyi markaa dadkuna inay saddex noqdaan oo waasil iyo qaatic iyo mukaafi ay yihiin waynu arki doonaa axaadiistu waa inoo soo socota qaala wuxuu uhi watusifuhum bidami taa'i wa kasri siini lmuhmalati tusifuhum wa tashdiidi ilfaa'i saasaa loo akriyaya tusifuhum inaad afka ugu guraysa ama aada siinaysaba wey waalmalluna bifatxi اlmiimi wa tashdiidi اllaami almallu wa huwa malligu aramaadu lxaaro waa dambaska kulul weeyi ee raranka wate kulul dambasku markaanu iska qaboobeyn ee raran uu wato maaragtay dhuxulyo waxa ah weeye ay kaanamaa tuطcimuhum waa sidii oo aada siinaysa aramaad alxaara raran kulul wa huwa macnahanina tashbiihun waa shabihis limaa yalxaquhum la shabahay markaa limaa yalxaquhum waxa ku dhacaya oo min alimi dembi ahaaday bimaa shay lagu shabahay yalxaqu haleelaya aakila ramaadi lxaari raranka kululka cunaaya oo min alalami xanuun ah dembiga dadkaa ku dhacaya waxa lagu shabahay waxa weeyaan dambas kulul ama raran kulul qofka cunaaya xanuunka soo gaadha ayaa lagu shabahay walaa shay-a waxba korkiisa may ahaanin calaa hada almuxsini ilayhim kan u saafalaaya isaga wax dhibi ma saara wa iyo maa cala almuxsiniina min sabiil laakiin ha yeeshee yanaaluhum iyaga waxa soo gaadhaya ismu dembi cadiimun weyn bitaqasiirihim gaboodfalkooda fii xaqihi xaqiisa ay ku gaboodfaleen iyo wa idkhaalihim gelista ay geliyeen aladaa dhibaatada caleyhi korkiisa ay u geliyeenee dhibaato ay soo gaadhsiiyeen wallahu aclam macno markaa saasuu noqonaya marka adigu iska dadaal weeyaanoo iyagaa ku dhib qabee adigu xaqa lagugu leeya iska rid ilaahay baana jalla wacalaa kaa cawilaayo weeye oo kuu gargaaraayo kaaga gargaaraayo dhibta xaggooda kaaga imanaysa libtana adiga ilaahay kaa siin doonaa wey had iyo jeerna waxaynu ikhwaani aragnaa day jiraan tusaale ahaan laba qof oo midna qaraabada uu jaro midna uu xidhiidhiyo laba walaalaaba ka soo qaad mid walaalkii uu jaray midna wuu xidhiidhiyaa xaqiisa uu iska ilaaliya had iyo jeer kaa xidhiidhiye ee xaqiisa iska ilaaliya unbaa wanaagsanaaday soo ma aragtid xaddaa xagga xaddaa xataa xagga haynta waxaynu aragnaa iyadoo kaasi sarreeyo oo ilaahay kaa u nicmeeyey qaraabada xidhiidhin iyo xaqooda iska duwaya kii kale ee qaraabada dhibaaye ama xaqooda aan waxba u tarayna iyadoo sanka afka dhulka loogu dhuftaynu aragnaa soo ma aragtid oo aanu ka faa'iidin waxa uu ururinayu islahaa cidna axbaha ka siin hebel qadi iyadoo aanu ka faa'idin baynu had iyo jeer aragnaa qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala waxaa rasuulka ilaahay yidhi man axaba qofka jeclaada an yubsata lahu in loo markaa waasiciyo loo fidiyo fii risqihi arsaaqdiisa oo wayunsa'a lahu loo dibdhigo fii aharihi ajashiisa iyo cumrigiisa falyasil ha xidhiidhiya raximahu qaraabadiisa muttafaqu caleyh wa macnaa yunsa'a lahu fii aharihi an yu'ahara lahu fii ajalihi wa cumrihi in markaa loo dibdhigo maaragtay ajashiisa iyo cumrigiisa qofka jecla jeclaado weyn marka xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa laba faa'iido lagu helaayo silatu raxim faa'iidada koowaad waa sicatu risq arsaaqda inay waasic noqoto qofka ilaahay u ballaadhiyo waa macnahaynu hadda sheegayna faa'iidada labaadna waa in qofkii ilaahay cumrigiisii u maaragtay u dheereeyo oo ajashiisii uu dibdhigo haddaba masalaa jirta masaladaas waxay tahay xadiidka qeybtiisa dambe ay ku saabsan tahay adilada waxaynu ku haynaa faraha badan ee kitaab iyo sunnaba leh naf waliba ajal go-an bay leedahay oo horena uma soo dhacdo ee kamana dib dhacayso laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun iyo adilada la midkaa xadiidkana wuxuu sheegayaa wayunsa'a lahu fii aharihi ajal la dibdhigayuu sheegayaa soo maha see laysu waafajinaya nusuusta ahlulcilmigu markaa laba jawaabood bay kaga jawaabeen barh ka midi waxay idhaahdeen waxaa looga jeedaa ajashaa loo dibdhigayaa cumrigiisaa loo barakaynayaa oo walow yaan intii ilaahay u qoray waxba loogu darine laakiin cumrigiisaa loo barakaynayaa miduu ka faa'iideeyo oo meel wanaagsan uu geliyo oo hadhow marka uu dhintana markaa magac wanaagsan iyo raad fiican uu ka dhinto oo saasaa looga dhigaya soo ma aragtid waay jawaab labaad waxay tahay in la yidhaahdo maya eh dibdhigistani waa dibdhigis xaqiiqi ah mana diideyso inuu qofku aja leeyahay oo masalan ilaahay jala wacalaa wuxuu qorayaa qofka haddii qaraabadiisa uu xidhiidhiyo ama maaragtay raximkiisana intaasuu gaadhi haddii uu xidhiidhin waayana intaasuu gaadhaya ilaahayna labadaas siyood siday u dhici doonto wuu sii ogaa inuu qaraabadiisa xidhiidhin doono intaa uu gaadhi doono iyo inaanu xidhiidhin doonin oo intaa uu ku tegi doono ilaahay jala wacalaa wuu sii ogaa lawxul maxfuudkana way ku taalla arrinta noocaasi laakiin malagii baa la leeyahay adigu haddii uu qaraabadiisa xidhiidhiyana intaa u qor haddii kalena intaa u qor maalan man axaba qofka jeclaada an yubsata lahu fii risqihi markaa calaa kulli xaal ama ha noqoto cumrigii oo xaqiiq ahaan loogu dheeraynaayo ama ha noqoto iyadoo loo barakaynayo eh mar walba waa faa'iido weyn oo lagu helaayo cumriga waa faa'iido weyn oo lagu helaayo silatu raxm dadkuna had iyo jeer da-doo sii dheeraata way iska wada jecel yihiin qof waliba inuu muddo iska sii noolaado ayuu jecel yahay da-dana dadku markaa ma jecla waxaad arkaysaa iyagoo uga xeeladaysanaya sidii da-da looga xeeladaysan laha garhkii baa tusaale ahaan boos cad noqonaya wuxuu ku leeya niyo garhka waxaan ku madoobeeye ma haysa madoobeysuu marinaya ama timihii ayaa caddaanaya kolkaasu madoobeynaya waa da-dii oo ka cararaya soo maha uu iskigiijinaya intaa odaynimadii baa laga cararaya mogta lagamana carari karo marka dariiqa sharciga ah ha la isticmaalo masalo kale waxay tahay qaraabada layna faray inaynu xidhiidhinno horta silatu raxim waa mid waajiba weeye in qaraabada la jarana yacni dee waa mamnuuc waa min kabaa'ir الdunuub sidaynu arki doono silatu raximna darajo keliya ma taagna waa calaa darajaat qayb waajibaa ka mid oo qayb mustaxabaa ka mid oo way kala sarsaraysaa dee qaraabadan haddaba layna yidhi hala xidhiidhiyo maxay tahay ahlulcilmiga qaarkood waxay maraan qaraabadu inay tahay ciddii markaa waxa weeyaan aan isgeyn cid alla ciddii aan isgeyn ayaa markaa qaraabo la xidhiidhinaya ah yani cidda hadday dumar ahaan layd aanad geydeen oo kale de markaa kuwa aynu naqaano ee caanka ah oo kale kadalika haweenaydiina ka soo horjeedka waay ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen maya e qaraabadu intaa way ka caamsan tahay oo cid alla ciddii markaa waxa weeyaan dadka dhaxal kale ah ahlulfuruud hadday noqoto iyo dadkii kale kadalika dadkii dawil arxaamkii ama maxram ha noqdaan ama yaanay noqone waxa weeyaan way yeelanayaan siladan silaturaxim way yeelanaya marka qaraabadu markaa waxa weeye may ma koobna oo dad badan dadkaa xagga hooye ah markaa iska soo gasheen ee si uun xidhiidh uga yeelateen dhankaa hooyada iyo dadkan xagga aabbaha ah iska soo gasheen ee xaggaa aabbaha ka yimi labada daraf dadkii ka yimi ee markaa labada daraf ka xidhiidheenba waxay ka mid yihiin markaa raximkii la doonaya in la xidhiidhiyo xagga xaaskaaga dadkaa ka xidhiidheen iyaga raxim lama yidhaahdee sihri baa la yidhaha waa xidid kuwaas yah kuwaasi waa xidid qawlkaa dambaa markaa sii xoog badan adilo badan baana u daliila oo xadiidkaa hadda aynu soo maraynay uma abaaka uma adnaaka adnaaka baa rasuulku lahaa soo maha calayhi salaatu wasalaam dadkii siday kuugu kala dhadhow yihiin ayay sii kala xaq wen yihiin laakiin dee maaragtay dadkaa kuu dhadhow oo dhamme waa qaraabadiyo xidhiidhi xadiid kaleo aynu gaari doonana waxaa ku soo arooray ina abara albiri an yasila arajulu ahla wuddi abi xadiid kaleo aynu gaari doona waxaa ku soo arooray fa ina lahum dimata waraxima reer masr ayuu rasuulku yihi raxim bay leeyihin raxim ayay leeyihin iyo dim oo magana marka furataan dadkaa ilaaliya waa furan doontaane waktigii rasuulka lama fura waktigii saxaabada la furta marka raximkaasi waa haajaro umu ismaaciil ahayd nebi ismaaciil calayhi salaam hooyadii oo haajiro ahayd ayaa reer masar ka soo jeeday ma garata rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam dee nebi ismaaciil buu ku abtirsanayay soo maha marka ayeeyooyinkiisii sare ee aadka weliba u sarreeyey mid ka mid a masar ka soo jeeday sidaa awgeed buu ihi raxim iyo qaraabay leeyihiin ilaaliya markaa waddankaa furataan waa intee intay sarraysaa ya aada iyo aad bay macnay u sarraysaa abtirsiin dheer oo barh ka mid ah barhna ansa dadka waxa weya ahlu ansaabku isku waafaqsanya barhna dee aan laba la iskuma waafaqsanayn ayuu dee abtirsanaya laakiin inuu ku abtirsanayo waa la hubaa xadiis markaa adilo saxiixa kusoo aroortay qaala wuxuu yihi wacanhu ay can abi hurayrata wacanhu ay can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana abu طalxata abu طalxa wuxuu ahaa esh ismuhu ya akhwaan magaciis kumu aha waa sax beenkii hore waa ninki kamidii waay kaana abu طalxata radia allahu canhu ee akhara alansaari ansaarka ugu badan buu ahaa bilmadiinati madiina maalan xagga xoolaha maalkaasoo min naklin timir ahaaday wa kaana wuxuu ahaa axaba amwaalihi ilayhi xoolihiisa ta uu jecel yahayna bayruxaa bayruxaau bustaankii la odhan jiray bu wa kaanat waxay ahayd mustaqbilata lmasjidi masaajidka mid soo qaabilsan kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yadkhuluhaa mid gala wayashrabu waxa uu cabi jiray min maain fiiha biyo dhexdeeda ku sugnaayoo ayibi nasab oo macaan markaa ceel ku yaallay ayuu biyaha ka cabi jiro oo biyo macaana falamaa nasalat markay soo degtay haadihi ilaayatu lafdigii hore aynu soo marrayna muxuu aha ya ilaahay wuu kugu soo dejiyey buu aha فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة أبو طلحة يا استاغي إلى رسول الله بوكعي صلى الله عليه وسلم قال وحر يا رسول الله رسولك إلهي إن الله تبارك وتعالى يقول قال كانوا تشيدوا هل كانوا لفظي هورين صوم رينا وحوها إلهي وحكم بسودتي لن تنالوا البر وناقا قاري ميسان حتى تنفقوا إلى بحسان مما تحبون وحي تعيشين وحكمل وحا ugu jeceshiin hadda aayadu maaha ilaa waxa ugu jeceshiin bixisaan sida maaha ee waxa aad jeceshiin ilaa wax ka bixisaan aayadu weey soo ma aragtaa waxyaabaha aad jeceshihiin ilaa wax ka bixisaan dabadeetana saxaabigan isagu wuu sii dadaalayaa heer sare ayuu gaadhayaa wixii uu ugu jeclaa maalkiisuu bixinaya وإن أحب مالي إلي مالك إيغانا وحانو جعلها بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى صدقة إلهي درادي أنو بحيوي أرجو وحان رجينا برها وناقيدي وذخرها كيد كيدب عند الله تعالى إلهي أكتيسا أيان كرجينا ياي وضعها دق يا رسول الله رسولك الله وحيث أراك الله إلهي الكوكتس وقال رسول الله رسولك إلهي وحولي صلى الله عليه وسلم بخٍ يعني ألا وناكسنا وكلمد مركا وحي لا دعا لو استعماله وينو نري بخ في عنا ذلك كاس مال رابح مال فائدة وي ذلك مال رابح كاس مال فائدة وقد سمعت وان مغلي ما قلت وحاتري وإني أنا وأرى وحن أركا أن تجعلها إن أتكيشو في الأغربين أي صدقة صدقت في الأغربين تتك كودواتك صدقة ليست وقال أبو طلحة وحول أفعل وان سميني يا رسول الله رسولك إلهي وقسمها وحو قيبي أبو طلحة في أقاربه قرابدي سيو وبني عمه المادير هدي متفق عليه وسبق وين صهر مر بيان ألفاظه عدين ألفاظي سوحي نوغ صهر مرتي في باب الإنفاق مما يحب دوام بين حديث كالصمر حديث مركا وير بلانتها هي وغيب أنه آخرين باقينا إن شاء الله تعالى درسك هبين دمين وآخرين دونه الكائن ودين وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waaakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online